بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baab u yahay maa jaa wixii ku yimid fii sifati izaari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam hoos kuntiga nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil ibni ibraahim ibnu miqsam waa ismaaciil ibnu culaya qaala xadaanaa ayuub can xumayd ibni hilaal can abi burdata can abiihi radia allahu canhu aabihi waa abuu muusa alashcari radia allahu canh qaala wuxuu yidhi akhrajat ilayna caaishatu radia allahu canha caaisha radia allahu canha waxay noo soo saartay kisaa'an go' mulabbadan ay muraqacan yacnii go' laysku toltolay ayay noo soo saartay wa isaaran iyo hooskunti haliidan adag faqaalat waxay tidhi qubida rasuulullah qubida ruuxu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waxaa la oofsaday ruuxda nebiga calayhi salaatu wasalaam fii haadayni labadan dhexdood ayaa lagu oofsaday go-aan iyo hooskuntigaan uu watay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayo riwaayadaha qaar waxaa ku soo arooray inay dhaaratay oo ay ku dhaaratay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ruuxdiisa alla oofsanayay inuu labadaa maro watay qaala xadaanaa maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaanaa abu daawuud can shucba can alashcad ibnu sulaym qaala wuxuu yidhi samictu cammatii tuxadiu can cammiha samictu waxaan maqlay cammatii eeddaday tuxadiu ayadoo ka warinaysa can cammiha adeerkeed eeddadiis waa ruhum bint lasad ibn khaalid eedadii waxaa leedaha ruhm bint اlأswad ibn khaalid can cammiha cubayd ibni khaalidin اlmuxaaribi radia allahu canh annahu qaala wuxuu yidhi baynaa ana amshi anigoo socda bilmadiinati magaalada madiina idaa insaanu khalfii waaba insaan gadaashayda yaquulu dhahaya irfac izaaraka maradaada kor u qaad hooskuntigaaga kor u qaad fainahu anqaa wa abqaa fainahu rafciga ayaa anqaa u nadaafad badan marada wa abqaa una baaqinimo badan marada nadaafadeeda iyo baaqinimadeedaba waxay ku jirtaa inaad kor u qaaddo faltafattu waan milicsaday oo gadaal ayaan fiiriyey faidaa huwa rasuulullah sala allahu calayhi wasalam waaba nebiga calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah innamaa hiya burdatun waa go malxaa oo caddaankeedu uu ku jira madow waa maro caddaan iyo madow midabadeedu iskugu jiraan yacnii waxba dhibi maysuu leeyahy macnaha maradaani waa maro caddaan iyo madow iskugu jirta qaala wuxuu yidhi amaa laka fiya uswatun ma waysan kugu sugnaanin ku dayasho ma waysan aniga kugu sugnaanin ku dayasho macnaha inaad igu dayato fa nadartu waan fiiriyey fa idaa isaaruhu waaba hooskuntiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa nisfi saaqayhi labadiisa shansho kala barkeed ayuu ku egyahay hooskuntiga nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waa daciif qaala xadaanaa suweyd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak can muusa ibni cubayda alrabadi can iyaas ibni salama ibni alakwac can abiihi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana cuhmaan ibna cafaan cuhmaan ibna cafaan wuxuu ahaa ya'tasiru mid hooskuntiga xirta ilaa ansaafi saaqayhi ilaa labadiisa shansho kala barkeed wa qaala wuxuu yidhi haakadaa kaanat isratu saaxibii saaxiibkay hooskuntigiisu sidaas ayay ahayd yacnii wuxuu ula jeedaa annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkuu ka wadaa xadiidkan waa daciif موسى بن عبيدة وضعيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وحيري أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه نبي عليه الصلاة والسلام وحو قبتي بعضلة ساقي shanshadayda een qaybteeda kore waa meesha waxay yidhahdeen culammadu hilibka ji- een shanshada uu ka bilaabmayo macnaha waa qaybta sare markii anqawyada xoogaa kor loo dhaafo fa qaala wuxuu yidhi haadaa mawdicu lizaar halkan waaye buu yidhahdee meesha izaarka laga xiro yacni lagu ekeynayo fain abayta haddii aad diiddo fa asfal xoogaa yaraad hoos uga degaysaa fain abayta haddaad diiddo falaa xaqa lilizaari izaarka wax xaqa uma lahan fi lkacbayni labada anqow izaarka wax xaqa uma lahan inuu anqowyada gaaro ilaa anqowyada laga gaarayo ma anqowyada korkooda waa gaarsiin kartaa laakiin anqowyada inaad ku asturto een, marada aad wadato kuuma bannaana ama hooskunti ha ahaado ama qamiis ha noqdo ama noocuu doono dhar ha noqdo raggu waa ka xaaraam in dharkoodu uu anqowyada dhaafo oo anqawyada ay asturaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar axaadiid fara badanaa ku soo aroortay fi nahyi can dalik waciid daranna waa ku soo arooray qofkii marada jiida oo anqawyada dhaafiya waxaa ku soo aroortay allah subxaana wa tacaala inuusan fiirinayn maalinta qiyaamo tahiraynin la hadlaynin cadaab xanuun badanna uu leeyahay maalinka saddexaa nabigu sheegay calay slat slam saddexda waxaa ka mid ahaa almusbilu isaara midka isaarkiisa jiida waa waciid daran marka waxaa waajiba in layska ilaaliyo oo layska dhowro in maradu ay gaarto anqawyada oo anqawyada lagu daboolo arrintaana waxay ka mid tahay min alfawaariqi bayna adakari waalunha waxyaabaha ragga iyo dumarku ay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay dumarku ayaga waxaa la amray inay lugahooda asturaan oo shibri ama taako ay anqawyadu ka hoos marto marada oo lugahooda ay ku qariyaan dumarka waa la amray waa waajib inay asturaan cagahooda iyo lugahooda laakiin ragga waxaa la amray anqawyada inaysan ka hoos marin marada marka waxyaaba ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay isaarka oo la jiido ama dharka oo la jiido zamaanadan dambe aada iyo aaday u badan tahay dadka caamada ah ee aqoonta aan u lahayn arrinkan waxaa ka yaab badan kuwaasi ayagu hadda aq- la yaab ma lahan oo in wax la baray u baahan yihiin laakiin waxaa ka yaab badan inay jiraan dad wadaada ah oo u doodaya in dharka la jiido anqawyada la dhaafiyo iskuna dayaya inay leexiyaan xaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ay ku fasiraan in nahyigu ku saabsan yahay keliya qofkii kibir u jiidaya hadduusan kibir u jiidaynna ay u bannaan tahay arrintaasina waa qalad qofka sidaa yidhaahdeena waa qof garab maray dariiqa sawaabka ah axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan in kibir loo jiidana way ka hadleen si mutlaqa ah oo caamana waa looga hadlay in marada la jiidaa inay xaaraam tahay maa asfala min alkacbayni fa fi nnaar kibir miyay ku xihan tahay kubirku ma xirna waa la idlaaqa waa la camimay wixii anqawyada ka hooseeya oo isaarka amarada nabiga calai slat slam wuxuu yidhahday fa fi nnaar haddii naar la iskugu goodiyo dembigaasi muxuu noqonayaa waa kabiira min alkabaa'ir nabiga calayhi salaatu wasalaam isaarka iyo hooskuntiga siduu u labisan jiray axaadiidka ku soo aroortay qaar ka mid ah waa kuwuu sheikha ku sheegay halkan xadiidkan u dambeeya waa xadiid saxiixa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xudayfa uu tusayo meesha uu geysanayo marka hore shanshada kale barkeeda ugu tilmaamay kadib wuxuu yidhahday haddaad diiddo hoos wax yar u deg haddaad diiddo muxuu yidhi falaa xaqa lilizaari fi lkacbayn inta ka hor sarraysaad leedahay falaa xaqa lilizaari fi lkacbayn hooskuntigu xaq kuma lahan eh, labada anqow anqowyadu inuu gaaro lama ogola arrintaasi marka waa inaan la fududaysan dembigaasi waa kabiira min alkabaa'ir culummada wax ka alifay fi lkabaa'ir masaladan waa ku dareen al-isbaal waxay ku dareen min alkabaa'ir oo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn yacni al-isbaal al-isbaal waxaa loola jeedaa ama la yihahdo macnaa dharka la jiido oo anqawyada la dhaafiyo waxay ka mid tahay min alkabaa'ir ma aha dembi yar bal waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn xadiidu abi bakrin radia allaahu canh oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahda anta lasta minman yafcaluhu dalik adigu kama mid tihid kuwa arrinkaas sidaa u samaynaya khuyalaa iyo isjejebin iyo kibir xadiidkaasi tusin maayo in nahyigu uu gaar ku yahay marka kibir loo jiidayo sababtuna waxaa waaye abu hurayra abu bakrin radia allaahu canh marada marka hore ma jiidayay mase koru u qaadanayay asalka wuxuu abu bakrin nabiga weydiiyey waa maxay waxa weeye marada inuu kor u qaato laakiin ay ka soo dhacayso waa nin la dagaalamaya oo maradii celcelinaya laakiin maadaama uu dhex yar yahay maradii hoose uga dhacaysaa waa ka degaysaa markay marada hoos uga dhacdo haddana wuxuu ku dadaalayaa inuu kor u qaato markaasuu yidhi nebiga alai islat salaam adiga kama mid tihid kuwa sidaa yeelaya laakiin qof u bareeray markii horeba inuu marada markuu soo talanayo uu jiido oo dhulka ku xaaqo haddana xadiid abi bakra itusiyay dhahaya qofkaasi waxa uu ka hadlayo waxa uu samaynayo iyo daliilka u daliishanayo isma lahan waa daliilka oo loo daliishado meelaan mowdiciisa ahayn xadiid abi bakr radi allahu canhu kuma saabsana qof u qasda inuu dharka jiido in loo qasda dharka in la jiido oo loo bareerana waa kabiira min alkabaa'ir fii xaqi rijaal ama dumarka ayaga waa looga baahan yahay qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah baabu maa jaaa fii mishyati rasuuli اllah sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaaa wixii ku yimid fii mishyati rasuuli اllaahi sala allahu calayhi wasalam qaab socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam mishya waa masdaru hay-a macnaha waa qaab qaabka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u socon jiray wixii ku yimid ayuu baabu yahay xadaثna qtaybaة bnu saciid qala xadaثna ibnu lahiica cabdullaahi can abi yunus mowla abi hurayra can abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag shay-an shay axsana ka wanaagsan min rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam kaana shamsa waxaad moodaa qoraxda tajrii inay ku soconayso fii wajhihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa wamaa ra'aytu ma arag axadan axad asraca ka degdeg badan fii mishyatihi qaab socodkiisa min rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kaannama alardu waxaad moodaa arlada tutwaa lahu in asiga loo soo duubayo innaa lanajhadu anfusanaa annaga nafteenna ayaan dhibaynaa oo waxaan ku dhibaynaa inaan degdegno oo nebiga haleelno wa innahu rasuulka calayhi salaatu wasalaamna lagayru muktarifin waa mid aan u aabbayeelaynin degdegaas yacnii socodkaas uma aabbayeelayo si caadiya u socdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ayagoo isku kalifayaan inay degdeg u socdaanay nebiga haleelaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam socodkiisu waa mid abiiciyo caadiya taa macnaheedu waxa waaye degdega nebiga lagu sheegay inuu socodkiisu degdeg ahaa ma aha miduu iska keenaya ee waa mid dabci u ahay dabcigiisa iyo qaab socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ahaa mid saanqaadkiisu uu dheereeyo oo degdegaya saxaabada ridwaanullaahi calayhimna ay isku kalifayaan inay haleelaan oy gaaraan asiguna kalama jeclayn wa innahu lagayru muktarifin xadiidkan sanadkiisa ibnulahiica ku jira laakiin ibnulahiica waxaa la og yahay inuu daciif yahay fi lxadiid culammada qaar waxaa jira xaalado ay soo reebeen oo xadiidkiisa uu noqonayo maqbuul xaaladahaasi waxaa ka mid ah haddii ibnulahiica ay ka wariyaan alcabaadila cabdullaahi bnu wahb iyo cabdullaahi bnu mubaarak waxaa kaloo ka mid ah uu sheegay alimaamu dahabi raximah llah qutayba ibnu saciid idaa rawaa can ibni lahiica waxay yidhahdeen xadiidkiisu waa saxiix hadday cabaadilo ka wariyaan cabdullah ama qutayba ibnu saciid uu ka wariyo can cabdillaah waxay dhahaan xadiidkiisu waa saxiix laakiin haddii intaasi aysan ka warin xadiidkiisu waa daciif maxaa yeele waxay yidhahdeen intuusan kutubta ka guban ka hor ayay ka wariyeen ibnulahiica ibnulahiica dacfigiisa waxaa sabab u ahaa ikhtilaad ku dhacay markay kutubtu ka gubteen kutubo uu lahaa baa ka gubtay naxtintii kutubta uu ka naxay ayaa xifdigiisa wax galeen oo xoogaa waxaa galay nooc isku dhexyaca ama ikhtilaada taasaa waxay keentay in xadiidkiisa la daciifiyo markii laga reebo markay cabaadiladu ka wariyaan ama qutayb ibnu saciid uu ka wariyo halkan yaa ka warinaya cabdullaahi ibnu lahiica waxaa ka warinaya qutayba ibnu saciid culammada marka sidaas ayay u kala qaadeen xadiid ibnu lahiica culammada qayb ka mid ah qaarna waxay yidhaahdeen axaadiid ibnu lahiica kulluhaa dicaaf axaadiid ibnu lahiica dhammaantood waa axaadiid dicaaf oon la qaadanay ama cabaadilaha ka wariyaan ama yaysan ka warin qutayba ibnu saciid ha ka wariyo ama yuusan ka warin mar walba waxay yidhahdeen xadiidkiisu waa daciif qowlka hore oo ah in la kala qaadayo waa qowlu alimaam alalbani raximahullah albaani wuxuu qabaa in loo kala qaado inay cabaadile iyo qutayba ka wariyaan iyo inaysan ka warin hadday aysan ka warin waa daciif hadday ka wariyaanna xadiidku waa saxiix lidalika xadiidkan cinda alalbani waa saxiix qaala xadaanaa caliy bnu xujur wagayru waaxidin yani jamaaca warisay jamaacuu ka wariyey qaaluu waxay yidhahdeen xadaanaa ciisa ibnu yunus can cumar bni cabdillaahi mowlaa gufra qaala wuxuu yidhi xadaanii ibraahim bni muxamed min wuldi cali bni abi aalib radia allaahu canh wuldi iyo walad labadaba waa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay macnaha carruurta cali bni abi aalib radia allahu canhu ku abtirsata qaala wuxuu yidhi kaana caliyun radia allaahu canh cali wuxuu ahaa idaa wasafa annabiya sala allahu calayhi wasalam hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam sifeeyo qaala wuxuu dhihi qaala wuxuu yidhi kaana idaa mashaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii uu socdo taqallaca yacni si xooga ayuu u soconayay ee yamshi biquwa kaannamaa yanxatu waxaad moodaa inuu ku hoobanayo min sababin ay fii sababin meel daadaga oo hoosaysa inuu ku hoobanayo galaya ayaad moodaa qof meel dalcada ka yimid oo meel hoosaysa u socda siduu u socdaa waxaad moodaa qof hore u dhacayoo kale saanqaadkiisuna waa degdeg maxaa yeelay hore u taraaraxayaa hore u socdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaad moodaa markuu soconayo xadiidkan waa soo marnay asigoo dheer oo waxaan ku soo marnay markii laga hadlayay fii sifati khalqi nabiyi calayhi salaatu wasalaam xaalkiisu muxuu ahaa ya xadiidkaan markaan soo marnay xaalkiisu muxuu ahaa yarka gadaal fadhiya qalinka gaduudan oo taagaya jihadan muxuu ahaa wuxuu ahaa xadiid daciif uu ahaa ciladiisa ma xasuusataa laba ninaa sanadkiisa ku jirtay maxay ahaayeen mid wuxuu ahaa mowla qufra cumar bni cabdillaah nin kale ma xasuusatay ay ismaaciil muxuu ahaa jumeyc hadda sanadkan kuma jiro sanadkan kuma jiro sanadkan waxaa ku jira cumar ibn cabdillaahi mowla kufra calaa kulin xadiidka waa soo marnay waana xadiid daciifa qaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic qaala xadaanaa abi can ilmascuudi can cuhmaan ibni muslim ibni hurmus can naafic ibni jubayr ibni muطcim can cali bni abi aalibin radia allaahu canhu radia allaahu canhu miyaa idiin qoran mase karama allaahu wajhah dhammaantiin ma karama allaahba dabcadaha qaar maxaa ku qoran waxba kuma qorna karama allaahu wajhahu waa wax ka yimid xagga dabcada ama nusaakhda qaar ka mida saxna ma ahan caliy bn abi aalib in lagu gaar yeelo lafdigan meesha xoogaa tashayuca ka soo uraya shiicinimaa ka soo uraysa cali bn abi aalib radia allaahu canhu keligii in la yidhahdo karama allaahu wajha oo aw abu bakrin baa la yidhahdo karama allaahu wajha maxaa loogu gaar yeelay isticmaal shiicadu isticmaalaan waay markay cali sheegayaan waxay yidhahdaan karama allaahu wajha sawaabkana waxa waaye saxaabada dhammaantood in la yidhahdo radia allaahu canhum abu bakar iyo cuhmaan iyo cali iyo cumar iyo kayrkood marka ma aha min atirmidi raximah ullah tacbiirkan karama allaahu wajha wax tirmidi xaggii ka yimid maaha qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllah salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa mashaa hadduu socdo takafa'a takafu'an waa iilan jiray takafu'an iilasho macnaha hore u iilan jiray kaannamaa yanxatu waxaad mooddaa nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu ku hoobanayo min sababin ay fii sababin mintan waa soo marnay in loola jeedo darfiyo in loola jeedo macnaha wuxuu ku hoobanayaa fii sabab meel daadega saasoo kale aad mooddaa macnaha socodkiisa waa soo marnay sifaduu nebigu u socon jiray calayh isalaatu wasalaam baabu maa jaءa fii taqanuci rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ataqanuc waa lubsu اlqinaac lubsu lqinaac ayaa waxaa la yidhahdaa altaqanuc alqinaacna waa maro madaxa lagu dato markii qofka uu marsado saliidiya wax la mid ah oo markaa isleeyahay dharku yaysan kaa gaarin ayuu madaxa ku xidhanayaa maradaasaa waxaa la yidhahdaa alqinaac baabu maa jaءa fii taqanuci rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimid qinaac xidhashadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam nabiga maradu madaxa ku xihan jiray wixii ku yimid xadaanaa yuusuf bni ciisa qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa rabiic ibnu sabiix can yaziid bni abaan can anas bni malikin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yukthiru alqinaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu badin jiray alqinaaca kaana hawbahu maradiisa waxaad moodaa hawbu zayaatin mid saliid iibiya maradiisoo kale aad moodaa zayaat waa baa'icu zayd waa midka saliidda ka ganacsada saliidda iibiya dadka saliidda ka ganacsada maryahooda sidee u yaallaan saliiddii aaaarteeda ka wada muuqata walidaalika dhar gaara ayay ku iibiyaan oo dharka labiskooda aan ahayn markay saliidda gadayaan waxaad moodaa maradii nabiga calayh salaatu wasalaam calayh salaatu wasalaam thawbu zayaad xadiidkan waa soo marnay cabdiweli cali xasan xadiidkan waa soo marnay maa xaaluhu yaa waa daciif ciladiisa waa maxa ya ciladiisa yaa waaye yuusuf bni ciisa waaya yuusuf bni ciisa daciif miya ya yunus miyaa tiri yunis meeshaan kuma yaalo meeshaan yunis kuma yaallo haye xasan haaruun ciladiisu yaa waaye yaziid ibni abaan yaziid ibni abaan waaye cilladu maxaa kale cillo kale ma lahan ibraahim ya xadiidkan matnigiisana nakaaraa ku jirta matnigiisa nakaaraa ku jirta xaggee uga jirtaa nakaarada ya in la yidhaha nabig alay slat slam dharkiisu wada saliid ay ahaayeenoo nin saliid gado u ekaa macnaheeda waxa waaye nadaafaddaa ku liidata waay warkaasi war munkara waay nabiga calayh salaatu wasalaam aada u jeclaa nadaafadda wuuna dadaali jiray in la yidhahdo maradiisa mari saliid gaday u eg tahay tacbiirkaasu tacbiir saxa maaha xadiidku waa xadiid daciif min xayu sanad waana munkar min xayu lmatni qal raximah اllah baabu ma jaءa fi jilsati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu baabu yahay wuxuu ku yimid qaab fariisiga nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xadaanaa cabdi bni xumayd qaala anba'ana cafaan ibnu muslim qaala xadaanaa cabdullahi bni xasaan can jadatayhi can qaylah binti mahrama radia allahu canha annaha ra'at rasuula اllah salى اllahu عalayhi wasalam fi lmasjidi wahuwa qaacidun ilqurfusaa waxay aragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhexdii wa huwa qaacidun asigoo fadhiya alqurfusaa jalsada la yidhaahdo jalsat lqurfusaa jalsat lqurfusaa waxa weeye inuu salka dhulka dhigo lugahana uu taago gacmahana uu jilbaha ku xirto qaalat waxay tidhi falamaa ra'aytu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam markaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam almutakhashica fi ljilsati xaaluu yahay mid khushuucsan fi ljilsati qaab fariisiga urcidtu waa la i argagaxgeliyey min alfaraqi cabsi darteed waa naxay bay tiri yacni qaab tawaaduca ayuu nebigu u fadhiyay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley jilsadaasi waa jilsa tawaaduc uu ka muuqdo marka haybadii nebiga calayh salaatu wasalaam ay u qabtay iyo qaabka u fadhiyay markay aragta way naxday xadaanaa saciid bni cabdiraxmaan almakhzuumi wagayru waaxidin qaaluu waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan can izuhri can cabaad ibni tamiimin can camihi cabdillaahi radia allahu canhu can camihi waa cabdillahi bni zayd radia allahu canhu annahu ra'a nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu arkay mustalqiyan oo dhabardhabar u jiifa fi lmasjidi masaajidka dhexdii waadican xaaluu yahay mid saaray ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid ka mida cala alukhraa midda kale gadaalgadaal u jiifay labadiisa lugood mid ka midana midda kale ayuu dusha ka saaray jilsad qaabkan ama qaab jiifsiga noocaana oo nebigu sala allahu calayh wasalam uu u jiifay waa haddii laga aamin yahay kashfulcawra cawrada inay faydmato haddii aamin laga yahay waa bannaan tahay laakiin haddii aan aamin laga ahayn waxaa ku soo arooray nahyi uu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam inuu qofka gadaal u jiifto ama dhabardhabar asagoo lugtiisa saaraya midda kale nahyiga waxaa lagu ximbaaray markaan aamin laga ahayn kashfulcawra ficilka nebiga calayhi salaatu wasalaamna waxaa lagu ximbaaray inay arrintaani bannaan tahay haddii aamin laga yahay inay cawrada faydmato xadiidkanna waa muttafaqun calayhi qaala xadaanaa salamatu bni shabiib qaala anba'anaa cabdullaahi bni ibraahim almadani qaala akhbaranaa isxaaq ibni muxamed alansaari عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وعوها إذا جلس في المسجد هدو مساجد كفريسته احتبى بيديه لبدي سقعمود أيو عسكنجر معنى لبدي سقعمود أيو جلبها kor ka marinayo yani labada gacmood isku dhajiya ayuu ku tiirsanayo wa fi lbaabi baabka waxaa ku jira maa yu-ayiduhu wax xoojinaya can ibni cumar radia allahu canhuma macnaa waa xadiid daciifa laakiin baabka wax xoojinaya baa ku jira buu yidhi can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam bifinaa'i lkacbati bannaanka kacbada muxtabiyan biyadihi haakada ziyaadadaasi nusakhda qaar kuma taallo laakiin fii bacdi nusakhi ku taalla lidalika wuxuu geliyey nushadan bayna alqowseyn buu geliyey macnaha wuxuu tilmaamayaa inay tahay ziyaada nusakhda qaar aan ku jirin calaa kulli alixtibaa waa bannaan yahay qofkaasi waxaa jilbaha uu ku xidhanayo gacmihiisa ha noqdaan ama ha ahaadaan maro marka uu xidhanayo sida cimaamad iyo go iyo wixii la mid ah waxaana jira axaadiid ku soo aroortay fi nahyi can alixtibaa'i fii yowmi aljumuca maalinka jumcaha ah in ixtibaa la sameeyo axaadiida ku soo aroortay kulluhaa waa axaadiid daciifa aan nabiga ka sugnayn calayh salaatu wasalaam ixtibaaguna waa bannaan yahay fi ljumucati wa fii hayriha fi lmasjidi wa fii hayrihi intaba maalinka jumcaha iyo hayrkeed iyo masaajidka iyo markii masaajid aan la joogin intaba alixtibaa waa jaa-is laakiin ixtibaa la diidayaa jiray oo hadda ka horna aan soo marnay ixtibaa mamnuuca sharcan oo aan la ogolayn nuurudinaay kashfulcawra hadday kalalanayso ixtibaa waxaan soo marnay hal maro qofku ixtibaa ku samaynayay oo nebiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday ama uu reebay ixtibaaga noocaasa hal maruu wataa macnaa dharoo dhan we maruu ka wataa maradiibuu ixtibaa ku sameeyey markuu jilbaha ku xiro ee uu isku tiiriyo maxaa ka dhalanaya cawradiisaa faydmaysa waxaa laga markuu isku tiiriyo inuu luguhiisa xoogaa kor u qaado hoosna cawradu ay ka bannaantaha meeshaasi waxaa ka dhalanaysa kashfulcawra cawrada in la asturana waa waajib ixtibaagu marka hadday ka imaanaysa kashfulcawra waa xaaraam wey ma bannaana laakiin asalku waa maxay waa bannaan tahay maca satri lcawra ayadoo cawrada la asturayo ixtibaagu waa bannaan yahay qaala alimaamu tirmidiyu raximah llah baabu maa jaaa fii tuk'ati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaaa wixii ku yimid في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم التكأة وما يتكأ عليه waa wixii qofka uu cuskado uu ku tiirsado min wisaadatin wa naxwiha oo birkin iyo wixii la mid ah wixii qofka uu ku tiirsado birkin iyo wixii la mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa adtuka xadaثna cabaas ibnu muxamed adduuri albaqdaadi qaala xadaثna isxaaq ibnu mansuur can israa'iil can simaak bni xarbin can jaabir bni samura radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam muttaki'an calaa wisaadati oo ku tiirsan birkin calaa yasaarihi bidixdiisa yacni dhanka bidix ayuu ugu tiirsaday birkinta waa cuskaday qaala xadaثana xumayd ibnu mascada qaala xadaثana bishr bn mufadal qaala xadaثana aljurayri can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi abu bakra radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam alaa uxadiثukum biakbari اlkabaa'ir ma waanan idiin sheegayn biakbari اlkabaa'ir kabaa'irta midda ugu weyn ama kuwa ugu waaweyn qaaluu waxay idhaheen balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi alshraaku biاllah waa ilaaho kayrkii lala wadaajiyo wa cuquuqu lwaalidayni iyo labada waalid oo la caasiyo qaala wuxuu yidhi wajalasa rasuulu اllah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa fadhiistay wa kaana muttaki'an wuxuuna ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid dhinac u tiirsan ama dhinac u jiifa qaala wuxuu yidhi wa shahaadatu zuur ow qowlu zuur iyo markhaatiga beenta ah ama hadalka beenta ah qaala wuxuu yidhi famaa zaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam yaquuluhaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kama zuulin inuu sidaa leeyahay xataa qulnaa ilaa aan dhahnay laytahu sakata mau aamusa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay saa u leeyihiin waa shafaqatan calayhi naxariis ay nebiga u naxariisanayaan oy u dhibrinayaan darteed waxaa culays ku noqotay sida nebigu ugu celcelinayo calayhi salaatu wasalaam waxay jeclaysteen in nebiga uu aamuso maadaama ay fahmeen ujeeddadii iyo dantii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka lahaa sheegidda arrinkan xadiidu abi bakra radia allahu canhu waa muttafaqun calayhi shaahidka alimaamu tirmidi halkan uu keenana waxaa weeye wa kaana muttaki'an alitikaa tafsiirkiisa culimmadu way isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen alitikaa waxaa la yidhaahdaa jalsatu tarabuc jalsada loo yaqaano jalsatu tarabuc ayaa loola jeeda alitikaa tarabucna waxaa waye qofka inuu salka dhulka dhigto labada lugoodna uu isdhaafiyo asagoo markaa lugihiisa dhulka dhigaya macnaha jilbaha kor u qaadi maayo waxaa kaloo atarabuc lagu fasiray jalso walba ou qofku uu makansado fadhiga calaa ayi hay-atin kaanat hay-aday doonta iyo qaabkee doonta ha ahaato hadduu qofka jalso ama fadhi toosa uu fadhiisto oo fadhigaasi uu makansado waxay yidhahdeen waa itikaa baa la yidhaahdaa qowlka saddexaadna waxaa waye almaylu ilaa axadi aljaanibayn alitikaa waxaa la yidhaahdaa inuu qofka u iisho labada jaanib mid ka mid ah yamiinan wa shimaalan yani bidix yani midig ama bidix labada mid inuu u iisho ou xusulkiisa cuskado asagoo midig u jiifanaya ama dhanka midig u cuskanaya ama dhanka bidix xadiidu abi bakra wa kaana muttaki'an wa jalasa rasuulu llahi sal l slam wa kaana muttaki'an nebigu waa fadhiistay intuusan fadhiisan ka horna wuxuu ahaa muttaki'an waxay tusinaysaa itikaagaani inuusan tarabuc ahayn jalsadaani ma ahayn jalsatu tarabuc maxaa yeele hadduu nebigu fadhin lahaa calayhi salaatu wasalaam jalsatu tarabuc wa jalasa lama dhehen maxaa yeele waaba fadhiya qofka jalsatu tarabuc fadhiya waa qof fadhiya oo si toosa u fadhiya wa jalasa waxaa la dhihi karaa markii jalsadaasi aysan ahayn yacni ama qaabkaasi markuusan ahayn fadhi qofku markuu midig u jiif dhanka midig oo u iisho oo xusulkiisa cuskado ama bidixda uu xusulkiisa cuskado ma fadhiyaa qofkaasi toosu ma fadhiyo taasaa waxaa la dhihi karaa wajalasa nebiga calayhi salatu asalaam markuu hadalka hore sheegayay ou lahaa alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir saddex jeeruu ku celceliyey markay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah asoo sidiisa u jiifa oo dhinaca dhinac u jiifa ayuu wuxuu ku yidhi alishraaku billaah wa cuquuqu lwaalidayn labadaa markuu sheegay midda saddexaadna uusan weli sheegin waa soo fadhiistay wuxuuna u soo fadhiisanaya waa maxay arrinta saddexaad uu sheegaya ahmiyadda ay leedahay awgeed inuu saxaabada tusiyo midda saddexaad uu ka hadlaya mid aada muhiim waa inay tahay lidaalika jalsa qaabku u fadhi qaabku nabiga alai salatu salaam marka hore hadalka u yihi waxbuu ka bedel waa soo fadhiistay markaasuu yidhi wa shahaadat zuur aw qowl zuur kama zuulin calayhi salaatu wasalaam inuu hadalka ku celcelinayo ilaa saxaabadu ay yidhaahdeen laytahu sakat muu nabigu iska aamuso waxanaa waxay tamaniyeen oo ay jeclaysteen inuu nebiga alai salatu salaam u aamuso waxay u jeclaysanayaan maaha inay hadalka nebiga calayh isalaatu wasalaam aysan rabin ama ay dhibsanayaan laakiin waxaa waaye naxariis ay nebiga uga naxariisanayaan maadaama ay qasadkii iyo ujeeddadii fahmeen dembigan saddexaad xagga markii la fiiriyo dembi ahaan kama weyna al-ishraak billaah acdamu dembin waa al-ishraaku billaah laakiin nebiga calayh isalaatu wasalaam si gooniya ayuu dembigan saddexaad culays u saaray marka koowaad waa soo fadhiistay marka labaadna waa ku celceliyey ilaa saxaabada ay yidhahdeen laytahu sakat culamadu waxay sheegeen dembigaani shirki kama weyna laakiin waxay yidhaahdeen wuu ka faafi badan yahay dembigan saddexaad waa dembi aad iyo aad u faafsan oo dadku in badan ay sahladaan ay fududaystaan markhaati beenah iyo hadallada beentaa in lagu hadlo shahaadatu zuurna la sameeyo waa waxyaaba mujtamacaadka dhexdooda ku badan maadaama arrintaanu ay tahay arrin dadka dhexdooda ku faaftay nebiga calayhi isalaatu wasalaam digniinta uu ka digayo culays uu saaray ilaa saxaabadu ay fahmeen arrintan saddexaad inay tahay arrin khatar ah oo aan la sahlan karin maadaama nebiga calayh isalaatu wasalaam uu aada uga digay xadaanaa qutaybat bnu saciid qala xadaanaa shariik can caliy bn اlaqmar can abi juxayfata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal اlla ly slam ama ana amaa anigu falaa aakulu cuni maayo muttaki'an anigoo dhinac u jiifa anigu wax cuni maayo anoo dhinac cuskan waxba cuni maayo xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaanaa sufyaan ibn athawri can cali bn اlaqmar qaala wuxuu yidhi samictu aba juxayfata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalam wuxuu yihi laa aakulu muttaki'an laa aakulu muttaki'an macnaheedu waxa waaye anigu cuni maayo anoo muttaki ah oo labada dhinac dhinac u dangiiga ama u jiifa waxaa jira xadiid ana nabiya sala allahu alay slam nahaa can اlakli muttaki'an nabiga calayh الsalaatu wasalaam inuu reebay inuu qofka wax cuno asoo muttaki ah axaadiidta ku soo aroortay fi nahyi ma sugna laakiin waxaa sugan axaadiidta ku soo aroortay inuusan nabigu inuu nebigu yidhi alayh salatu wasalaam ma samaynayo ficilkaas ma samaynayo nebigu waa ka sugan tahay laakiin inuu reebay calayh salaatu wasalaam xadiid ku soo aroor waa xadiid daciifa waxaa sugan lafdigan laa aakulu muttaki'an amaa ana falaa aakulu muttaki'an haddii nabiga alay sla slam arrinkaas samayn maayo aniga uu yidhaahday waxay yidhahan culimmadu waxaa laga qaadanayaa ficilka arrinkaasi inuu yahay karaaha ama makruuh waa makruuh laakiin waa karaahatu tansiih la taxriim waa makruuh laakiin karaahadiisu xaaraan ma ahan ee waa karaahatu tansiih waa laga fiican yahay macna xadaanaa yuusuf ibni ciisa qaala xadaanaa wakiic qaala xadaanaa israa'iil can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam muttaki'an calaa wisaadatin waxaan arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam muttaki'an oo cuskaday calaa wisaadatin birkin nabiga calayhi salatu wasalaam oo birkin cuskaday ayaan arkay macnaa xusulkiisa u dhigta birkintii qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yidhi waa tirmidiye lam yadkur wakiicun wakiic ma sheegin calaa yasaarihi calaa yasaarihi wakiic ma dhihin wahaakadaa sidaasna waxaa yidhi rawaa hayru waaxidin sida waxaa u wariyay buu hayru waaxid can israa'iil naxwu riwaayati wakiic riwaayadda wakiic oo kale ayay wariyeen walaa naclamu ma ogin axadan axad rawaa fiihi xadiidkan dhexdii ku wariyay calaa yasaarihi ra'aytu nabiya sal slam muttaki'an calaa wisaadatin calaa yasaarihi cidtii ma ogi buu yidhi ilaa maa rawaahu isxaaq ibnu mansuur can israa'iil ilaa isxaaq ibn mansuur riwaayada uu israa'iil ka wariyey mooyaane cid kaloo sidaa tidhi wuxuu yidhahda ma garanayo riwaayadda uu ishaarayo isxaaq ibnu mansuur waa midda ugu horeysay baabka baabka waxaan ku soo marnay fii awali ilbaab xadiidka ugu horeeya fi lbaab xadiid jaabir ibni samura رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره على يساره سوين كوما تال زيادة على يساره أيها استا الإمام الترمذي رحمه الله وعن لي زيادة زيادة, زيادة عد ورسي مجرت أن قرنيو إلا إسحاق بن منصور مويان إسحاق بن منصور با إسرائيل كوري لكن رواية وهذا إمام الترمذي ليه وحا لقار نغضي إسحاق بن منصور عن إسرائيل إلا وحو الشيخين ruwaada uu yidhi wahaakada wahaakadaa rawaa hayru waaxid waaxid waxaan ahayn ayaa wuxuu ka wariyay can israa'iil naxwu riwaayati wakiic sida riwaayadda wakiic oo kale riwaayadda wakiic oo kale muxuu la jeedaa riwaayadda wakiic calaa yasaarihi miyaa ku jirta kuma jirto sidaasay ka wariyeen israa'iil isxaaq ibnu mansuur oo ardada israa'iil ka mid a ayaa siyaadadan keligii sheegay buui laakiin sida imaamu tirmidi u sheegay raximahullah oo ah in isxaaq ibnu mansuur keliya uu israa'iil ka wariyey laguma waafaqin oo waxaa jira isxaaq bn mansuur in la mutaabaceeyey fii musnadi axmed raximah اllah waxaa ku jira inuu yidhi xadaana cabdirazaq qaala ahbarana israa'iil can simaak bni xarb can jaabir bni samura xadiidka markaasu wuxuu yidhahday warasuulu llahi sala اllah alay slam mutakiun calaa wisaadatin calaa yasaari yaa mutaabiciyey hadda isxaaq ibni mansuur cabdirasaaqa mutaabiciye cabdirazaaq ibni hamaam asancaani asagana israa'iil uu ka wariyey asoo sheegaya lafdiga ah calaa yasaarihi tirmidi raximah llah wuxuu sheegay isxaaq ibn mansuur keliya inuu ka wariyay israa'iil lafdigan laakiin sidaa maa cabdirazaaqaa uu heliya calaa kulli xaal lafdiga calaa yasaarihi waa sugan yahay mana iskhilaafayaan haddii ruwaadda kale calaa yasaarihi ay sheegeen kuwaana ruwaadda kale haddaysan sheegin kuwaana ay sheegeen ziyaadada calaa yasaarihi ma aha ziyaado khilaafaysa ama ka hor imaanaysa lafdigoodii hore ila markii la yidhaha kaana mutakian calaa wisaada wisaadada iyo birkinta markuu ku tiirsan yahay gacan uun labadiisa gacmood ka mida ayuu ku cuskanayaa soo maha ama bidix ama midig riwaayaddan waxay sii caddaysay gacantuu cuskaday inay ahayd bidixdiisa ma aha marka ziyaado khilaafaysa ruwaadda kale waxa ay wariyeen laakiin waa ziyaado tawdiixinaysa oo caddaynaysa marka ziyaadadaas waa ziyaado saxiixa baabu maa jaaa fi ittikaa'i rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaaa wixii ku yimid fi itikaa'i rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam cuskashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam itikaaga waa cuskasho qof uu cuskanayo markuu soconaayo xadaana cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala xadaana camr bnu caasim qaala xadaana xamaad bnu salma can xumaydin aطawiil can anasin radi allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana nebigu wuxuu ahaa shaakiyan mid sheegta ayuu ahaa shaakiyan macnaa waa mariid waa jiranaa fakharaja nebiga calayhi salaatu wasalaam waa baxay yatawaka waa soo cuskanaya calaa usaamata bni zayd radia allahu canh wa calayhi walxaal calayhi nebiga dushiisu ay ahay hawbun maro qidriyun oo loo nisbeeyo meesha la yidhaahdo qidr waana min alburuudi alyamaaniya waa go-yaasha yaman lagu sameeyo ayay ka mid ahayd maradaas qad tawashaxa bihi fasallaa bihim qad tawashaxa bihi atawashux macnaheedu waxaa waaye in labada daraf ee marada garbaha la saarto maradii labadeeda daraf in la isdhaafiyo oo garabka midi iyo garabka bidix la kala saaro fasallaa bihim nabiga calayh isalaatu wasalaam ayaga ayuu dejiyay asoo marada sidaa u xihan shaahidka waxa waaye fakharaja yatawaka'u calaa usaama waa itikaa waa cuskasho nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu baxay asoo cuskanaya usaama ibni zayd radia allahu canh qaala xadaana cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala xadaana muxamed ibn mubaarak qaala xadaana caطaa ibnu muslim alkhafaaf alxalabi qaala xadaana jacfar ibnu burqaan can caطaa ibni abi rabaax can ilfadl bni cabaas radia allahu canhuma fadl bn cabaas wuxuu la dhashay cabdullaahi bni cabaas afdalu aali cabaas wa aclamuhum waa cabdullaahi bni cabaas aalu cabaasna waxay ahaayeen toban toban wiil ayuu cabaas dhalay radia allahu canh tobankuba waxaa ugu fadli badnaa uguna aqoon badnaa cabdullaahi bni cabaas macal aabahood haddii lagu daro cabdullahi bni cabaasaa ugu aqoon badnaa waa xabru hadihi lumma lidaalika haddii ibnu cabaas la idlaaqo yay ku dhacaysaa cabdullaahi yay ku dhacaysaa fadli laftirkiisa waa ibnu cabaas laakiin cabdullaahi ayaa ku caanbaxay haddii la yidhaahdo ibnu cabaas qaala wuxuu yidhi dakhaltu calaa rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u galay fii maradihi xanuunkiisa dhexdii alladii maradkaasoo tuwufiya fiihi nabiga dhexdii lagu oofsaday wa calaa ra'sihi walxaal calaa ra'sihi nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisu ay tahay cisaabatun maro oo maro ay ku xidhan tahay safraa'u oo midabkeedu yahay asfar midabka haruudda fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu yidhi yaa fadlu qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ushdud bi hadihi alcisaaba maradaani waxaad ku xirtaa ra'sii madaxayga ku xir waa cimaamad oo kale qaala wuxuu yidhi fafacaltu waan sameeyey uma qacada kadib nebiga waa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam fawadaca kafahu wuxuu calaa cashiisa saaray calaa mankibii garabkayga uma qaama kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam waa istaagay fadakhala fi lmasjidi masaajidka ayuu galay wa fi lxadiidi qisatun xadiidkana qisa ku jirta macnaa xadiidku waa dheeryahay xadiidku qisa ku jirta waana dheeryahay laakiin waa xadiid daciifa oo waxaa sanadkiisa ku jira caطaa ibnu muslim alkhafaaf xadiidkan sanadkiisa waa daciif qaala baabu maa jaءa fi sifati akli rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay muxuu ku yimid sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu wax u cuni jiray markuu wax cunayo sida wax u cuni jiray una fariisan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu wax cunaayo si u fariisan jiray iyo qaabka wax u cuni jiray axaadiidta ku timid ayuu baabu yahay xadaana moxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi can sufyaan can sacd ibni ibraahim can ibnin likacb ibni maalik can ibnin waxaa laga wariyay wiil likacb ibni maalik kacb ibni maalik u sugnaado kacab dhalay radia allahu canhu can abiihi aabbihi ayuu ka wariyey kacb ibnu maalik ana nabiya sala allahu calayh wasalama kaana yalcaqu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leefi jiray asaabicahu farihiisa alaaan saddex jeer qaala abu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi warawaa hayru muxamed ibni bashaar muxamed ibni bashaar hayrkii wuxuu wariyey hada alxadiida xadiidkan qaala wuxuu yidhi hayrkii baa dhahaya yalcaqu asaabicahu halaa wuxuu nabigu leefay calayhi salaatu wasalaam asaabicahu farihiisa athalaata ee saddexda ah farqi ma u dhexeeya riwaayadda maxamed bashaar iyo riwaayadan hayru maxamed farqiga u dhexeeya riwaayadda maxamed bashaar wuxuu yidhahday kaana yalcaqu asaabicahu halaaan nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiisa ayuu leefi jiray halaaan saddex jeer macnaheedu waxa waaye saddex jeer uu faraha leefaayey riwaayadda maxamed bashaar waa sidaa laakiin riwaayadda khayr maxamed bashaar ay wariyeen ma ahan saddex jeer uu faraha leefaaye ee waxa waye farihiisa saddexda ayuu leefi jiray nebiga calayh salatu wasalaam markuu cunnada dhammeeyo waa kala duwan tahay marka wuxuu ishaarayaa tirmidi kala duwanaantaasi sida saxiix ahoo maxfuudkaana waa riwaayadda dambe kaana yalcaqu asaabicahu halaa saddexdii safar ayuu nebigu leefi jiray calayhi salaatu wasalaam ee ma ahan saddex jeer uu leefi jiray lafdiga ah alaaan waxaa la gaar noqday moxamed ibni bashaar ziyaadadaasi waa ziyaada shaada lafdiga maxfuudka ah waxa waa yalcaqu asaabicahu athalaaa nabiga calai slat slam wuxuu leefay ama uu leefi jiray farihiisa athalaaa ee saddexda saddexdaas faroodna laguma sheegin xadiidka laakiin waa saddex macruuf oo la yaqaan waa suulka iyo labada ku xigta suulka iyo labada ku xigta ayuu nebigu wax ku cuni jiray calayhi salaatu wasalaam markuu cunnada cunayo ee sacabka ma buuxi jirin shanta faroodna kuma cuni jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku cuni jiray saddex farood suulka iyo labada faroodoo ku xigta culimmada qaara waxay yidhaahdeen saddexda farood markii wax lagu cunayo waa markay cunnadu tahay wax isku dheggan aysan ahayn wax kala daadsan cunnooyinku waa kala duwan yihiin cunnooyinka qaaraa isku dheggan kuwa isku dheggan oo kale saddex far haddii lagu qaado wax badanaa la qaadi karaa laakiin kuwaan isku dheganayn sida bariiska oo kale saddex far ha lagu qaado dileer wax yaraa ku raacaya qofka inuu ku imaan darradaa laga yaaba culimmada qaar saasay u kala saareen oo waxay yidhahdeen saddex far waxa lagu cunayo waa acaamka ishaysta waa acaam lmutamaasik waa cunnada ishaysato isku dheggan cunnada isku dheggan sida canjeerada o kale isku dheggantaha iyo muufada iyo wixii la mida waa ishaystaan kuwaasoo kale qofka hadduu qaado saddex farood ku qaado wax badan u qaadan karaa laakiin waxay yidhahdeen hadday cunnadu kala tagsan tahay ay tahay mutanaahir waxay yidhaahdeen waxaa u bannaan afar iyo shan intaba inuu ku qaato qolaa tafsiilkaas gelisay qolana xadiidku waxay ka dhigeen mid mutlaqahoo caam ah oo cunadu ama ha noqoto mid haysato ama yaysan ahaan waxay yidhahdeen saddex faroodaa lagu cunaya faa'iidadu waa maxay saddex farood in lagu cuno waxay yidhahdeen caafimaadaa ku jira diinta islaamka caafimaadka aaday u danaysaa laakiin addoommada laga yaabaa inaysan fahmin ujeeddada laga leeyahay ama caafimaadka ku jira waxay yidhahdeen culimmadu qofka hadduu sacabkiisa buuxiyo oo cunnada iska dabageeyo meelihii cunnadu ay marayeen waxaa laga yaabaa cunnadu inay ka badato ila meesha wax maraan waa tubo dhuunta wax marayaan dhuunta haddaad cunnada iskaga dabageyso badarku xataa waa kugu istaagayaa waxaa laga yana raashin kugu istaago waxaa laga yaabaa qaybqaybtii la rabay inay caloosha u gaaraan inaysan u gaarine dufca dufca ay u gaaraan qaybqayb waaweyn ayagoo ah markaasna caafimaadka qofka ay dhibaato ku noqoto marka inay kala haraan oo ay kala yaraadaan waxay yidhahdeen sixada qofkaa ku jira cunaduna waxay kala yaraanaysaa markii saddex farood lagu cuno saddex far markaad ku qaadood afka geliso ee intaad saddex intaad mar labaad ku maqan tahay intii hore si tartiibay ku marayaan dhuunta laakiin marka hore haddaad sacabka buuxiso sacabku waa ka wen yahay wax dhuun mari karo waxaa laga yaaba qofka inu cunadii ku sixado ama caloosha ay ugu dhacaan si ka culus sidii la rabay inay ugu dhacaan ama ay u gaaraan calaa kulli xaal waxay yidhahdeen caafimaadaa ku jira ibnulqayim raximah ullah fii zaadi ilmicaad waa uu ku sheegay marka faraha la leeleefayo oo nabiga alai slat slam laleeyahay farahiisuu leefi jiray macnaheedu ma ahan intuu cunnada cunaayo qofka inuu faraha leefaayo taa waxay yidhahdeen culummadu dhibaataa ku jirta cunnadii oo la cunaayo oo lagu guda jiro cunitaankeeda inaad faraha leefato dadka kula cunaaya xataa waa ka waswaasayaan inay wax kula cunaan waxay markaad gacmaha aad cunno ku qaadato haddaad farahada leeleefto haddana saxanka kusoo celida sax maaha oo dadki saa wax kula wadaagto laakiin waxaa loola jeedaa faraleefka waa bacda alfaraaqi min aacaam waa markaa cunnada ka faaruqdo oo aad rabto inaad ka tagto markaas waa markaad faraha leefayso qaala xadaana alxasan bn cali alkhalaal qaala xadaana cafaan qaala xadaana xamaad bnu salma can haabiti can anasi qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam ida akala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadduu cuno طacaaman cuno laciqa asaabicahu halaa wuxuu leefi jiray farihiisa saddexda qaala xadaana alxusein bn caliy bn yaziid alsudaa'i albaqdaadi qaala xadaana yacquub bn isxaaq yacni alxadrami qaala xadaana shucba can sufyaan althawri can caliy bn alaqmar can abi juxayfata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ama ana falaa aakulu muttaki'an anigu cuni maayo muttaki'an anoo dhinac u jiifo wax cuni maayo waa soo marnay xadiidkan soo mar xadiidkan darsigeenu horu ku jiray qaala xadaana moxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana sufyaan can cali bni alaqmar naxwahu ay naxw alxadiid almutaqadim qaala xadaana haaruun ibni isxaaq alhamdaani qaala xadaana cabdah ibnu sulaymaan can hishaam bni curwa can ibni likacb bni maalik wiil ou dhalay kacb bni maalik cabdiraxmaan miya ma cabdullaahi baa ma keyrkooda allahu aclam labadaba way jiraan can abiyi kacb bni maalik qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ya'kulu biasaabicihi halaa nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ku cuni jiray farihiisa saddexda ah wayalcaquhunna waana leefleefi jiray gacmahan ama farahaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele ma garanaysa barakada ma waxay ku jirtaa intaad cuntay mase inta dhiman mase inta faraha la socda ma garanaysa inaad faraha leeleeftahay waa sunna xadaana axmed ibnu maniic qaala xadaana alfadl ibnu dukayn qaala xadaana muscab ibnu sulaym qaala wuxuu yidhi samictu anas ibni malikin yaquulu utiya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid bitamrin timir fara'aytuhu waxaan arkay ya'kulu nabiga calayhi salaatu wasalaam asoo timirta cunaya wa huwa muqcin min aljuuc wa huwa muqcin asoo fadhiya jalsat liqcaa alicaa waxaa waaye salka in dhulka la dhigo ayadoo qofkuna jilbihiisa ama lugihiisu ay taagan yihiin inuu salka dhulka dhiga waxa la yidhaha alicaa jalsadaasi ma aha jalsatu lmutamakin qof maaragta mutamakina oo si fiican u fadhiyay jalsadiisa ma aha markuu nebigu wax cunaayana calayhi salaatu wasalaam ma fadhiisan jirin jalsatu lmutamakin sida tarabuca iyo jalasaadka la midka ah waa soo marno tarabuca waa laga fiican yahay cinda akli acaam xagaan ku soo marnay ya kitaabkeen kusoo marnay fii riyaad saalixiin waxaan kusoo marnay fii riyaad saalixiin markii wax la cunayo in tarabuc loo fadhiisto waxay yidhahdeen culamadu waa laga fiican yahay tarabuca waa la yaqaanaa jalsatu tarabuc waxay yidhaahdeen waa jalso awalan horta qofka markuu wax cunayo waa inuu u fadhiisto sifo uusan aada u dhargaynin maxaa yeele dheragta waa laga fiican yahay qofka inuu dherag raadiya maaha laakiin waa inuu raadiyo wax baahida ka jara uun qadar uu baahida iskaga gooyo haddii marka jalsadaasi uu fadhiisto waxay yidhahdeen culimmadu calooshu waxqaadkeedu waa ballaaran ah markii qaabkaas loo fadhiisto qofkuna waa qof mutamakina oo si fiican u fadhiistooo ku talagalay inuu heer ka gaaro cunno cunidda markuu sidaa u fadhiisto laakiin waxay yidhahdeen jalsada waxaa la rabaa sida qof kici raba ama tegi raba in loo fadhiisto markii cunnada la cunaayo sida maalan in lugta lagu fadhiisto ayadoo jilibka midigeed la taagayo markaasoo kale qofkaasi socduu diyaar u yahay ama asoo jilba jabsan ama asigoo salka dhulka ku haya laakiin jilbihiisu ay taagan yihiin qaababkaasi qofka markuu wax cunaayo qaabuu usii fadhin kara maaha waa qaabuu rabo inuu wax taataabto kadibna ka tago ujeeddada cunidduna waa sidaa calaa kulli xaal nabiga calayh isalaatu wasalaam sidaas ayuu wax u cuni jiray markuu wax cunaayo rasuulka calayh isalaatu wasalaam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin